ducaynaysa cashar qofood aan la bixinaa oo kala gedisana magacooda yacni aalo dooraha culamada lagu dooraha waxaa lahay duceeya nin baa khatamaa ducada ka- kadib markii la duceeyo la duceysto ambuuladii meesha lagu cuno bunkii la cuno ee, soortii la cuno xoole ee, hilibkii la cuno waxaan arki jirna aniga ahaan aan ku soo gaariy goobjoog aan ku ahaay iyadoo meeshii la taagan yahay in roobka yimaado oo yimaado aniga marka aan u dhaari karaa oo meeshii la joogo intu madahay roobka meesha kusoo qabto iyadoo biyihii uga haayo oo meesha xeeriyaasii bixismaan anaa goobjoog ku ahay aan soo arki jiri roob doonkii meesha askar waxaa la aadinaa qiblaa la aadinaa markii la duceysahaayo qur-aanka markii la la fadhiisto oo khidmada la akriyo eh, ama afartun khidmaa la akriyaa ama todoba khidmaa la akriyaa oo qur-aanka ah yaasiima oo soocin baa la akriyaa markii la duceysto afka oo qibla la aadiyo la joogsido joog baa lagu duceynaa markii la dhameeyo salaaxa la jooga beeraha la joogaa markaas cuntumada bunkii la dhameeyo cuntumada la cunayo waxaa la arkaa ilaahay qadara aan arka jiray iyadoo irka oo caad lahayn eh, masale hugaan aan dhahayna anuga lahayn caadki hugaan aan iraa oo lahayn aad soo joogsi dhaka iska mara ahaan roobkii anoo yimaadaa la arki jiray ilaahay da soo waraabiy beerihii dhan roobkii roob doonka saasaa roobka loo yani lagu roob doon jirdo roob doonka saasaa loo loo- aa la dhax jiray aa caadi u ahaay roob doon waxaana jirtaa ilmaha yar yar haddii intii banaanka la bixin ilmaha yar yarna waa la diraan waxaa dhaha roobdoon soo wareey ilmaha yar yar laba laba isku qabta afar afar isku qabtaan maro oo laba afarta gees laga qabtaa magaalada wareegayaan roobdoon baa rabnay gurigaana tagaan ba waxaa lagu soo shubaa galey gurigaana tagaan galey lagu soo shubaa gurigaana tagaan galey lagu soo shubaa waa wareegaan waxay rabnaa aree maxaa qabnay roobdoon aan suugayna roobdoona ilmaha gaar ahaan ay u wareegayaan banaanka ay baxayaan dheri ay qaadahayaan ay karsanayaan gaar ahaan ilmaha yar yar dasturkooda roobdoon ba samaynayan waa waa waa waa waa marinayaan Eh, roobdoonka saasa yani unuka aan u naqaan mar mar dugsiilayna waa lagu wadaa looha madaxa soo saaraya haddii aad iyo aad yani loo dhibtoodo Eh, dugsiilayda waa soo baxayan looxa madaxa soo saarahayan banaankaa la geenaya isna marka roobdoonka saasaa unuka yani aan u baxi jirnay soomaalida caadi dhinacan koonfur ay u ahayd ay hadda u tahay weli qaar kadib baa lagu soo haddii lasoo naqdo waxaa la arki jiray iyadoo taas waa tii hore aan idiin sheegay oo roobkii ilaahay aad na siiyo haddana roob doonkii mawluu aan yani aan ku dartahay intaana ku gaabsanaa Eh, warkii caliyow waad ku mahadsan tahay oo ii soo wareejisay anaan ku soo dhiibo Eh, assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
Een, anigu waxaan anigu waxaan xusiistaa iyada oo guga aada u doo xagaagu uu soconayo dhowr bilood roobku uu shaqo iyo waxba aan la aadi karin roobku joogto iyo cawo iyo maalin haddana dhibaato una gaarsiinaynin dalka iyo dadka guryaa duma iyo biyaa qaada iyo mashaakilna una jirinin oo eed sheegasha ayna jirinin ee waxaan xusiistaa ayada hadda wax yar haddii roob yimaado magaalada oo dhan khatara gelaysaa laarmi buu noqonayaa soomaalinimadii laga teg islaamnimadii laga teg dhaqankii fiicnaayoon lahayn laga teg wax kastaaba laga teg xaasidnimo edabdarro cadowtinimo xumaan iska dambayn la-aan istixgeyn la-aan sadaqa la-aan dembi oo dhan belaya baas ayaa waxay noqdeen wax mubaax oo lagu faano ay noqdeen hadda haddii roob yaru yimaad magaalada dhan waa allaarmi waxaan arki jirnay iyadoo roob badan imaan dhibaatana aan la arkaynin basaas horta ma jiri jirtay bal axmed nuuro waan kugu soo wareejiyo oo heesaska ma'suurka iyo heesaska waa loo baahan yahay bal kusoo dhawow
anigu miila hadalkayga waan qaatay laakiin waa- waxaan xusuustay hees aan u arkay inaan looga maarmaan u yahay markii xaaji maxamed uu akhriyayey ee, ka sheekeynayay aan heeska xusuustay kow waxaa waaye heesku heesaynu wada naqaan haddaan qaldana ha laygu daro oo ha isku biiribiirinno ilow waxaan isu arkaya in anigu dadka ugu dhalin yaraa meesha fadhida marka wax dadka ugu dambeeyaan ku jiray qaadi jiray kow allow roone roobey raxmaanow raxiinow allow roone roobey reerwaanaaje roobey riyaa daraarshe roobey allow ararta roobey allow aaga roobey allow ilaaha roobey allow roone roobey riyaa daraarshe roobey allow roone roobey raxmaanow raxiimow ardadi daashay rooney umula oo umula quuse roobe allo umula quuse roobe arooskii qadyay roobe allow roone roobey raxmaanow raxiinow allow roone roobe riyihii riyihii riyihii goose roobey riyihii goose roobey lodii oontay roobey gelii ololye roobey allow roone roobey raxmaanow raxiimow allow roone roobey waxaan heesahaas noocaasa ayaa aan markaanu ardada ahayn oo yaryarayn ee, nala bari jiray markaasaanu suuqa la wareegi jiray oo aanu qaadi jiray marka heeskaas ayaan soo qu- soo soo xusuustay marka ee, aniga hadalkii miire kuma lihi heeskaa keliya u ahaa xaalkay
shaabuuba wuxuu soo xusiistay heesaskii lagu roob dooni jiray amba ma'suuraadka haa haa waxaan idhoobe aan ku dara aan ku xasuusiyey axmed uur waa mahadsan tahay markii ay yareen xeeskii oo oo- oo- oo roobdoonka ilmaha loo diri jiray oon ku jir jirnay waxay ahaayeen eh, markii taas marada loo qad afar gees lagu qabsado oon soo wareegeen oo roobdoonka ilmaha u baxeen waxaan leer alundooy alundooy caide shariifow alundooy alundooy caide shariifow allowow raxmaano raxiimo roob niinsheen allowow raxmaano raxiimo roob niinsheen alundooy alundooy caide shariifow saasaan ku roob doona jirnay yani yaryarkii roob doonkooda ay ku wareegeen magaalada saasaan ku dartahay waa maxsantahay caliyow Eh, haa ma'suuraadka cas ma'suuraadka waa waa waa waa waa hadal muxuu ahay qofka ixtiraam leh ixtiraam kelima ixtiraam kelimatu respect wey Een, salaad ku soo dhawow
mahadsanid caliyo horta aniga hadalkii meel hadda waan uga noqdaba garan mahayo xagga cilmiga nin iga cilmi badan baa ka hadlay xagga aftahmadana nin iga aftahansan baa ka hadlay marka bal uun waxyaalo uun iska badhabadhaqa yaan anigu xoogaa baarbaarhaya horta roobdoontu waa fara badan tahay marka roobdoon la yidhaahdo waa fara badan tahay xaggaa waxaa jira rijimadaas oo waqooyiga sida ay ogsan tihiin nin baa wuxuu yidhaahdaa faal baan dhigay oo faalkaas saas iyo saasaan ku arkay saasa la yeelo mid baa wuxuu yidhaahdaa kutub baan wax ka arkay mid baa wuxuu yidhaahdaa mid baa wuxuu yidhaahdaa waa riyooday islaan baa waxay tidhaahdaa geed dhiil la yidhaha dhiil baan maryameeyado waxaasaan ka soo arkay Ah. intaas kulli horta ducaa loo maraa oo mid walba waxbaa lagu aadshaa waa intaa oo nuuc mid waa weyn tahay ilaah baa weyn oo shir baa la qabtaa oo waxaa la yidhaahdaa roobdoon baa la aqrinayaa afar beri ama saddex beri yaa laysu baa laysugu yimaadaa ardada yararka ah inta la qaato oo qaarka hore shaati looma yeelo shaatiyada laga qaado iyo madaxa waxaa loo saaraa looxyaha markaasay waxay yidhaahdaan allow roone roobey allow roone roobey sayma aan raagin roobey waxaas yay halkaa la maraan intii kale waxba ka dabageli maayo la hortay baa la yidhi oo maxamed nuur baa yiri baa yiri inta kale dabageli aan maayo ayay yidhaahdaan marka marna waa roobdoontaas weyn ragga waaweyn iyo culummada iyo ma kacaan naagaha iyo raggu haddana iskuma darmadaanoo naagaha xaggaas hadde meelba waa si gamba qaada iyo lama yidhaaha meel gaara iyo iyaguna roobdoonta ku qabtaanoo mo- muxuu ahaa sawdad gaara hay la baxaan oo meel gaara iyo iyaguna joogaan oo roobdoonta ninkan yidhaahdaa faal baan dhigay wuxuu yidhaahdaa faalka ama xoolahaas ha la qaluu yidhaahdaa ama intaasoo quraama ha la akriyo yidhaahdaa ama saas waxa loo tacdaar baa la yidhahdaa waxaas lagu tacdaarku yidhaahdaa waa la yeelaa adoo la iskuma khilaafo oo waa la yeelaa waxaan qof nool dilba ahayn mid waa ninka kutubka oo wuxuu yidhaha saas iyo saas iyo saas ha la yeelo waa la yeelaa nin waa ninka riyadoo waxaasaan ku riyooday yuu yidhaahdaaye sidaas ha la yeelo walow kaan ay sidoo marmar uu yidhaahdo intaasoo xanuuna yaan arkay qur-aanka caynkaasoo caynkaasa oo cadadaasla ha laga akristo oo muxuu ahaa baryadu meel walba ilaahay waa furan tahay oo baryada iyadaa iska tiro badanaysa waa jirdaa waxaa kale oo jiray anigaani waxaan taagnaa maalin abaar xun iyadoo ah yaa meel yar waxaa galay xoogaa yar oo rooba waxaa la soo markaasaa waxaa la yidhi meesha la yidhaahdo labcaad ha la ysugu tago meesha yaa la yidhi mushriqaha wuxuu yidhi dadka lagu siyaarahayo iyo roobdoontaan akriyayno xoolaha asbireeya neef wax biyaahiyay jiri allaba igu ogyaho waa taagana waan qaawanaa qayb xun baan qaadan jiray neef laguma birayn waa waa lagu bireeyey xoolihii markii la bireeyey waa waa laba saac camal aa hal saac camal man waxa la yidhaahdo maxaa wadaadkaani muxuu u daleeyaha la yidhaha afarta saac markay tahay cirkii meel walba isaga yimid hilibkii wax kariyaa la waayay horta annagu yar ciyaal yarar baana ciyaalkayga waaba baaba'nay roobkii kici waayey markii dambe waxaa haytay iyadoo hilibka afka la saarin in oo geedo hoostooda waaweyn iyo lala tegi yaa jira baryada ilaahay horta waagii hore oo dadku saalaxanka ah saasaan loogu qadi jirinin roob doontana sidaasaa soomaalidu annagu sidaan arki jirnay oo saasaa soomaalidu ahayd marka midkaan ilmaha iyo markii loo saaro madaxa awal baan hore usoo sheegay sidaasay muxuu ahaa raxiimow ilaahayow muxuu ahaa alla u roone roobey kayma aan raagin waxaasay kici jireen oo oran jireen midna waa ninkaa faalshowga mid waa ninkaa qur-aanka mid waa islaa mid waa islaam tiraahda waa tiraahda waxbaan maryameeyey boqol tobankaas nuuc yaa roobdoonta qof wax uga sheegi jiray oo hal nuuc kaliya ma ahan midda laysu yimaado ma ahani nin baa wuxuu leeyahay anigu waa riyooda waa la aqbali jiro soomaalida waa iska aqbali jirto ilahay waa u aqbali jiro nin baa wuxuu leeyahay faal baan dhigay soomaalida waa iska yeeli jirto ilahay waa u aqbali jiray nin baa muxuu ahaa wuxuu odhan jiray waxaasaa ishaaro laygu tuso ishaaraa la yidhaahdaa waxaa la odhan jiray waa runtiisa waa la aqbali jiray walow kaan ay jidho xataa meel ama noo jidha beledweyn oo kale la yidhaha shiikh hebel baa saas yidhi ayadana waa loo isticmaali jiray oo waa la jeeli jiray ilaahay waa u aqbali jiray anigu bal roob doontii haddii ragga iga afkaansanaadoo gabay ama muxuu ahaa ama xagga diiniga baa muxuu ahaa waxay yidhaahdaan
waa tahay horta ee waxaa la yidhi wax waliba waa fara ku hayn hase haatee marka hadal nin uu yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaad soo xusuusato waxaad ilowsanaysay waxaan ugu noqonayaa roobdoonta xaggeedii culimo waa la soocay oo abaar xume ay dhacday waxay yidhaahdeen afar goor oo xilliyaasha kala duduwan ha la duceeyo afartaa goor waxay yidhahdeen markaynu khayrka doonayno afar goor oo roob doona waynay ahaadeen laakiin afartaa waktigee baan ka dhigaynaa baa layidhi waxaa la yidhi labada cirguduudood markay qoraxdu dhacdo oo shaacaasu sii muuqdo iyo marka qoraxdu ay soo baxayso shacaacaas uu soo muuqdo laba cirguduudood baa la yidhaahdaa waxaa la yidhi marka kale aynu ducaynaynaa waa maxay waxaa la yidhi lixda saac oo habeennimo markay daqiiqad dhaafto ducadu ha noqoto waa kow ma- ducadaas marka saddexdaa goor la duceeya waa khayr baa la yidhaahdaa waxaynu markaa khatibaynaa roobku markuu inoo doo maxaa yeelay marka cirku da-ayo samadii baa furan baa la yidhahda oo khayrkao dhan baa furan baa la yidhahda marka ducadu afartaa goor saddexdaa soo horaysa iyo marka roobku inoo da-ayo aynu khatibno oo xoolaha aynu qalno intaa taa haddaan ku dhaafo carruurtu waa iyada had iyo goor waxay iska saabisa ama roob doon ha la doonaayo ama haba la raago carruurta ha iska xusuusato oo waayeelka ha ka soo maqleen aashaan guriga jooga ee sibaadaya markaasaa carruurtu falaadaa oo ay heesa ku falaadaan heesahaasay markaas wixii hadda loo baahan yahay iska yidhaahdaan waxaa la yidhahdaaba horta inta carab cadda ah carab cad waxaa la yidhahdaa badmateli lo-da waa ugu nugushahay xoolaha oo waa nugul baa la yidhahdaa marka lo-da laysu saaro way cabaadaa maa maa maa waxay iskula wareegaysaa maahadeedaasi waxa weeye waa on iyo gaasiyo balaado Eh, wixii kale ee caashaan ama fardaha le ama dameeraha le ama caruurta le ama haweenka le caashaan inta waxgaradkaa way kasii liitaan iyaguna markaase carruurta waxay tihadaa allow roone roobey allow roone roobey raxmaanow rixiimow roobey riya daraarse roobey raraqooye roobey allow roone roobey roob saacle roobey roob nurarle roobey raaxa badane roobey allow roone roobey riya daraarse roobey waxaasoo dhan bay carruurtu ay subtado way ku jiibiyaan markaasay waxay odhanayaa cashan nina wuxuu yidhi allah roone markeed yidhi allah roone roobey markaasay waa kala waa iskala roganayaaba way qaadayaan sidii kooras ahaan ayay ayay u qaadaanay markaasay nurka markay waxaynayaan cashan saac waxaa la yidhaahdaa roob baa da-ah dhul guri casuu ku da-ah dhul guriqurinuu ku da-ah saac ma yeesho xoogaa yeeloo roobaa da-ah riyahaa kuugu badiya lo-daa kuugu badisa geelaa kuugu badiya xoolihii baa markiiba naxa mid badan baa da-ah kaa badana da-ah hadduusan saac iyo nur lahayn faa'iido ma laha marka markay leeyihiin roob saaca leh roob leh markay leeyihiin roobkaas nur kale ma garanaysaa raxmaanow raxiimow roobey riyo dararse roobey rug wanaaje roobey ee, raraqooye roobey saac wanaaje roobey roob nuur leh roobey allow roone roobey raxmaanow raxiimow roobey saasay horta carruurta odhan jirta ay ducadana waxay ku hayn jireen marka saddexdaa goor la akriyo markaa roobkaasu doo yaa la samayn jiray sacdaar duco ah oo loo samayn jiray oo khatima ma garanaysaa oo saddexdaa goor xoolaha la khatimaayo anigu intaasun baan axmed nuurow kusii dari lahaa aan marka saynkuna waxaa weeye cashaan waxaa weeye haa roob sayn leh roob sayn leh marka saymo roob leh roobey haa ma garanaysaa samhariirey roobey haa raaraqooye roobey haa rug wanaaje rug wanaaje roobey aa rug wanaaje roobey raraqooye roobey raaxa badan roobey ma garanaysa marka waa ra sayma ra aa sayma aan raagin roobey ma garanaysa allow roone roobey aa allow roone roobey bal aw daahirna waxaa ma malanaya yaraantii wuxuu la xusuusan yahay walow daahira maxaad ku dari lahayd iyaa
mahadsanid waa la dhammeeyey roobkii oo si walba waa looga warramay markaa waxaad mooddaa inaan waxba hadhin waxaa jirtay nimba meesha uu ku barbaaro maaragtay ayuu yaqaanaa caruurnimada heesteeda iyo culimadu siday u qabato een, roobdoonta u samayso oo waxyaalihii caynkaas oo kale ahaa aniga xaggaygii waxaa dhameeyey een, ukaadiya hadda hadalka hadal hadalka ma dheere anigu intaa nolola horta waxaa dhameeyey fiqubaraal oo dhulka culimadii joogi jirtay ee roobdoonta aqrii jirtay ee marka sidaasoo kale loo dhibaatoodo een, wanka la qalaya maaragtay baruurtiisa iyo shaaha iyo caanaha la soo ururiyey iyo dabadeed la oran jiray wakaa haa raggii lahaaya dabadeed amase zaraca horeba la tuhmayey ee hawsha qaban jiray yaa sheegay horta sidii nadaamku ahaa iyo sidii carruurnimadu ay heesta ahaan jirtay iyo wixii oo dhan horta isagaa dhameeyey inta aan sheegi lahaa horta intaasay ahayd marka haddaan wax kale kuma dari karayo oo waa ay dhammaatay waxse jirta sidii sheekh maxamed axmed liibaan inoo sheegayey horta meeshii duco ku badataa unbaa khayr yaalla ama waxaa la arkaa meesha ducadu ku badan tahay ee diinka barashadiisu ku badan yahay ee diinka akhrisigiisu ku badan yahay ee allaberigu ku badan yahay ee cilmiga la akhrisanayo dhibaato weyni kama dhacdo dhulka qarfo ah ee laylowsan yahay baa horta dhibaatadu ay u badan tahay markaasaana dabadeed lays xusuustaa oo la yidhahdaa waryaada dhibaatadu markay ruux walba taabato aan sidee yeellaa dee ilaahan ku cararo oo ilaah baryadiisii aanu soo noqonno markaasaa dabadeed horta hawsha tan la gudageli jiray waxaan xusuusnay horta in xoolaha laysku dari jirayoo marka laysku daro way isku qawqabaan oo markay isku olodhaan geelu oo loodu xaacdaa gurto oo adhib kala qawqabo isku xiyo oo waxaanad arkayso oo dhammi roob doon bay iyada qudheedu ka mid tahay baxaayinkaa dhawaaqiisa qur-aanka meesha lagu dhimanayo dhiganayo sidii carruurta loo xamadaxa u saari jirtay waa nidaam gooniya culimadu siday sanajooga ducada ugu akri jirtay maryahana kolkaa u kala bedelan jirtay xagga bidixda uga howlaaban jirtay go- xaggii hooseeyey la sarraysiin jiray ka la huwan yahay ee waa nidaam gooniyo ilaaha lagu baryaa sidaasaa horta dabadeedna ay culimadu u nidaam garaysaa allabariga haweenku waaba ka sii cajo badan yihiin oo sanadka adag meesha haweenkeedii wanaagsan yihiin ee baldaanta iyo waxaasa waa axadaysanayaan baa la yidhaahdaayo waa inay xad walba haweenku kulmaan dabadeedna tan aada iyo aad inay ninkeeda baari u tahay lagu tuhmayo ayay jiidaan haweenku oo heblay jiideen baa la yidhaahdaa marka dambena faryaray ka xidhaan marasa tira ilaahu faryara ay xidhan ilaahayow anigu waxba ma hayso ilaahayow rabbigeeda uu soo furo markaa dabadeed iyadana saasaa horta iyadana lagu sameeyaa carruurta yaryare ee haweenku xambaarsan yihiin waa lasoo ba bankaa lasoo saaraa si ilaahay ugu naxariisto khalqigiisaa dad iyo duunyaba ducadiiyo haddee aba xog maayo qowlkiisii ku soconaysana loogu ducaysto siyaabihii horta loo ducayn jiray ama uu nidaamka u socdaa ama ay soomaalidu wax u baridaa ama ase ilaahay marka sidaasoo kale la sameeyo aanu u qadin jirine deg deg ilaahay wax u siin jiray waxyaalahaasaa ka mid ahaa waayahay halka uu shiikhu ka sheegay dayrta dad badan baa qaba horta inay sidaa ahaan jirtay waxna kaloo u markhaanti furaya waxaa jirta haddeer magaalada la yidhaahdo hargeysa hareeraheeda afartan casaa waxaa ka da'a roob halka kanaynu inagu uga naqaano xagaayada halkaana karan baa la yidhaahdaa zaman saasoo kale u adkaaday baa afartan wadaad la fariisiiyey ducay u fadhiisteen afartan cashaa waxaa da'a roob la yidhaahdo karan oo markaa ku magacaaban karaamo oo iyaga gaaro ah waa yahay marka waxaa ku tusaysaa meeshii ilaahay baryadiisa lagu badiyo inaan baraka laga waayin waxaa jira shiikhaa la yidhaahdo sheikh yuusuf alkawnayn markaa ay karantu jirto shiikhaasaa la siyaaraa oo si xoog le reer hargeysa u siyaaraa oo ninkii farasni la yimaadaa u dambaal digaa oo maal lagu qalaa oo jimc markhadle la yidhaahdaa oo sidii iideed oo kale ay u yimaadaan oo markaa baraka ma waayaan ninkii halkaa jooga ee reer miyi ah ee adhi leh waxaa shardi ah sanadkii walba inuu wan siyaaro ah bixiya baraarkaa u dhalanaya wan siyaaro ah baa ka qoran waayahay gugii marka ay tahay ayay nimankaasu mare akhristaan markaasaa waxaa la samaynayaa xeer go-an baa jira ninkii qoyskii wuxuu bixinayaa galaan beriisa iyo galaan subaga oo gugii la lumay iyo wan culimmadu waxay qaadanaysaa adhigaa la qalay oo dhan haraggii yaa iyagana waa lacag reerka ninkii ugu da'yaraa yaa qabiilka oo dhan sarcoodu siduu ahaa ninka ugu aabbihii ugu dhalasho dambeeyey jilibkaasi yaa loogu horraysiinayaa curadkii baa lagu khatimayaa ninkii curadka reeraha oo dhan curadka u ah aabbihii u ahaan jiray oo ducayeelkooda ah kaasaa lagu khatimayaa culimmadiina markaasay khatimaysaa qur-aankana waa akhrisanayaan nimanka caynkaasihi nin kastaaba ha kuu sheego weligood abaari ma taaban si doontaba ha loogu dhabagalo ha la weydiiyo laxdaa shiikhaa laga siyaarto oo nidaamkaa sanad walba maraha ay akhrisanayaan gugii weligood iyo waaqood abaari ma taaban wixii daba dheer iyo dabadeedna balaayadaad ogeyd dhulka ay ka dhacayeenna ma ayan taaban sabeenna tiro badan oo abaari dhacdayna aniganu aan garaad lahay oon dhulka ka shaqaynayana waan ogahay markaa dabee nimanka karanta alla siiyo ee karaamada ah ee laxda haysta laxdaa manaafacaadka ay ku qabaanna haddaynu nahay soomaali inteedna kale kuma qabno dee wanka waxba laynagama siiso iyaga tiro ninka ay u dhashaa waa qani sanadkii ama laxda marida ahee waa yeeshay ee silis ama wankaba ha ahaatee tiro uu iibiyo sanadkii kama waayo markaa dabe ninkaasu sanadkii walba waa inuu horta reerka daar ka dhisaa waa inuu baahiya mushtari weyn leeyahay waa inuu intaa wanan iibsanayaa waa inaanu lacag waayin iga daaye horta maaragtay dhaqdhaqaaqa iga daaye ilaa waa ilaawayaha nimankaa horta siyaasadaasaa gaaru ah nimco goonniyabaa alla siiyo oo aynaan haysanin soomaalideenna kale xagga xoolaha wax la hubo weeye siyaaradaa shiikhaana waa bixiyaan iyaguna intayna kale waa ka qoyan yihiin waa ka xoolo badan yihiin waa xoolahooda xoolaa waa ka naxfi badan yihiin abaar jebisaa iyaga kuma dhacdo ina la mid maaha waa gaar ahaan weeye roobkaa karanta ahna iyagunbuu khaas u yahay ee inteenna kale ma helo markaa roobkuna waa u gaar idaha naxfiga ay u qabaanna waa ku waa ku gaar dabadisiyaaday iyagu inaga haystaan hargeyse xagga sise uma dhaafsiisna haddaad hargeyse xaggeeda see u dhaafto idin waa daba dhuuban yihiin oo dabade sida hidaha hawdka jooga oo kale weeyaanoo naxfi caynkaas oo kale ah ma ayan laha xagga ka burcana ma soo gaadhsiisna hawdka fog kuma samaysna waa eriyadaa shiikaasu marka iyagu waxay qabaan shiikhana in idahana ilaahay isaga karaamo u siiyey oo iduhu uu xersiisii yidhi nin walowba xero oodo yaa dhulkaa caanku ahoo la haystaa markaa dabadeed ragna inuu xero weyn ootay ragna isaga qaatay yaqdhaba oo ragna aan waxba samaysan qaar adag yar samaysay qaar hal xero ahoo maganaysa mutawasada samaysay qaar duridhan iska waageertay oo macanuhu u dhacay oo nin walba subaxii la arkay intii uu ootay oo ilaaha goradda ahi ay ku jiraan oo ilaahay iyaga u siiyey khaas ahaan dabadeed idahaa shiikaa laga siyaarto nuqsaan ma laha nicmadaa goonnida ah ayay ku qabaan markaa waxay ku tusaysaa sidii shiikhu sheegaya meeshii ay ku badato duco oo karaamo taallo oo ilaahay goor walba lagu xusayo inay tahay dabadeed meel dhulka kale ka faa'iido badan meesha lafteeda waxaa la yadaa dhago shiikhu uu ku aasan yahay dhagorow waadibaa halkaa ka mara aan biyo qabsan barbarka kalena waxaa ka mara waadi kale oo biyo yaroo dareeraya ayuu leeyahay sheekha meel uu ku dhow yahayna waa isaga darsamaan labadooduba dhagor waxaa loogu bixiyey waaga uu alif la kor dhabay uu dadka barayay shiikhu ee uu meeshaas dabadeed xaruntiisa ahayd ee ninka bucur bacayr la odhan jirayna ay magaalo u ahayd meeshu ee laysugu yimi adrhigii ay ku qalanayeen ilaa markaa beeri ma jirta eh dhogortiisii dabayshu qaadaysay yaa sida bacaadkan iminka aynu ka celinayno dhulka oo kale yaa dhogortii waxay ku noqotay dhirta hoosteedii ayay buuxisay dhogorna meeshu siday kula baxday sidaa weeye ka dabow meeshii waxay noqotay beled shiikhii wuxuu noqday shiikh soomaali oo dhamme macruuf ku tahay siyaaradiisa iyo sidii ilaahay maaragtay karaamo u siiyey ka dambowna way ku badhaadheen dadkii ilaahay ku ilhaamiyey ee dabadeed siyaaradiisaas iyo allabarigiisaas iyo ducadaas iyo xoolihii u batay iyo dadkii oo batay iyo colaad aan ka dhicin intaas eriyaha isagu maaragtay u dhow dhow oo dhan nimcadaa gaarka ah bay qabaan sheekadaas waxay xoojinaysaa sii shiikhu markii hore uu inoo sheegayay ay yidhaahdeen ilaahayow ha noo dayrin ee ay dayrtu ku timi ee meeshii ilaahay lagu baryaa aanay ka imaanin dhibaato meeshii dadka joogaa uu is-ilaawo weeyaan horta meesha ay dhibaatadu taabanaysaa ama marka ay roobdooniyo wax u fadhiistaan ay odhanayaan war hebel iyo xoola xoola xalaala ayaa la rabaa waa meeshii uu boorigu ku batay ama haddii aba xog maayo marka ay barwaaqo tahay la waayaa geelal tiro badan oo dabeedna la waayo hal caanaheeda la yskaga bixiyo sakaatalbadanka oo dhulkii gaala la soo qaaday iyo booliga iyo balaayada ay ka buuxeen qur-aanka iyo culimada iyo magaranaysaa magaalooyinkuna ay ku yar yihiin horta dhulka dhibaatadu usii badan tahay waa taa dhulka khayrku uuna sii badan yahayna waa dhulkaa loo soo toobanaya oo dabeedna ay nimcadu imaanaysaa wixii waxay isugu imaanayaan alla bari uun meeshii ilaahay xuskiisu badan yahayna khayr baa yaalla meeshii ilaahay dabeed xuskiisu uu yeeladana dhibaataa ka imaanaysa markaasuunbaa dabeed dib loogu noqonayaa yaa allaadaa lagu rayaa dabadeedna ay noqonaysaa carruurta ha laga jaraadiyo xoolaha ha la isku daro oo wiida ha gureen yaa allaahudu markaasa horta la gurayaa in markaa dabadeedna ilaahay u naxariisanayo addoomihiisana waa la ogyahayo wax badan baynu aragnay markiiba dabadeed isagu barwaaqo deg dega keenadoo dabadeed nimcadii haa wakaa hadda hadda shiikii baan ku wareejinaya
sheekh daahirow shiika sheekh yuusuf oo kownayn ah yaan qisadiisii wax yar oo aan maqlayaan ka taabanaya shiikaasu bergow arrada soo galay oo uu ka soo degay xeebta ummaddii joogtay waa ka carartay badda ilaa waxaa ka imaan jiray wax dhiba dadka ah hadday dadkii qaxay ummad nebi ninkii ahaa oo cali ummad nebi dhalay iyo ilmihiisii ma guurinoo ma qaxin isaga maqlay jindi badanay ahaayeene iyo wareegeenay cidda meel u muuqata iyo iska degeenoo calaamadooda muteen hadday calaamada muteen oon dadka wax dhacaya iyo wax weeraraya aan la arkin yaay waxay haysteen oo xoolo ahaa iyo wixii ay heli karaan oo caan ahaa yay qaadeen ay u geeyeen culimmadii waxay yidhaaheen meesha waa ku yarnahay dad yar baan nahay dadkii haddii laydin maqlay shil inaad soo degteen badda ka soo degteen yay carareen ilaa badda waxna dhibaa ka imaan jiray iduhu beri ma lahayn legna ma lahayn idihii berida iyo legga aan lahayn shiikhu beggana waa ka salaaxay beridana waa ka salaaxay leg iyo beri idaha meeshaan jooga bartaan jooga shiikaas birga u salaaxaya ugu horreeyay legii beri haddii ay nasteen ay subaxii guurahayeen yuu wuxuu yidhi ummaddii aniga ibaasaysatay oo iga qaxday owlaadoodan owlaadaada kor saaray berigaa intii kadib kaydha mawaalida nimankaas ka tegi diiday sababtaasay ku timi shiikh yuusufulkownayn macaanidiisu saasay ahayd idaha beridooda iyo legga beridiisa saasay ku dhalatay markaan dambe oo uu leeyahay xeryo ootana waa dadkii khawaasta ahayo ku haray ashraafna waa ahaa oo ashraaf buu ahaa wakhtigaasna mujadadkiisiyo u ahaa ee nin qudub ah oo qudbulfardi ah yuu ahaa qiso kale waxaan ku maqalnay sayid cali fartiisii xaashi ay ku taallo ow dhigay yaa laga helaa meesha qabrigiisa oo ku yaallo taariikhda waagaan aruuraynay yaan warkaa maqalnay annagoo inaan si aan ku helnaba xaashidii helna rabna yaa un xoogaa meela naga galgalinoo yow socodkii naga si noqday sheikha warkiisii yaan intaas yaan kuu soo gelinayaa oo aan maqlay
bal hadda dhaga weynow waxaad xusiisataa adigana noogu buuxi
horta anigu calbandiilow intii aan arkayey shimbiruha waa ka taawiilaad qaadanaa waxaan roob u dhibtoonani ma jiro guuguuraha galowga shimbiruha geela geela marmarbu intuu madaxa hoos dhuga dhigaha loola yidhaha waa roobinaya oo aanu ka taawiil qaadanaa annagu oo saafar uu yahay intuu u lalmiyo madaxa hoos dhiga dhigahana loola yidhaha waa roobinaya geeli oo la yidhaaha galowgu intuu cirka ku baaba'o samada ku baaba'o yuu isa soo daayaayo suu soleeyuhu nooji meel dhulka tagaa waa roobinayaa baa la yidhaha habeenkii markuu cidu ku badato aan colaadi jirin jir bay ka oyeysaa baa ladhi fiintu jir bay ka oyeysaa baa layidhi oo waa ka taawilaad qaadanaa markay widhe widhe marka waa lagu mahamaahaa waxa la yidhaha fiintu jirka ka tegey ka ooyi mayse ka soo socday ka ooyeysaa baa layidhaha oo wax walba waa laga waa ku taamilaad qaadanaa guguuluhu markan ismaaciil mireeye u gabiyey uu leeyahay dad guga u ooyeyso kaliisi dundumooyinku fulaado waa kasaa u qayliya shimbiraha waxaa jirta shimbir kaloo tirahaa ugubi la yidhaho aanu annagu ugubinahnoo tira ugubi odaga idaha ugalis markaasina walla waataa ugubidii cido gugi waa taagan yahay marka reer baadiyuhu caynkaa weeyi xoolaha iyo ugaadha iyo wax aan caqliga aan haynin ma jiro ugaadha waa idinkan arkadoo roob hadduu meel ku do-o cawl cawl ragga uga dheereeyadoo sahan la-ah oo ragguna xoolihii sahan u yahay cawlkiina sahan yahay oo cawshiisii sahan u yahay baa la arkay oo jira marka taas waa taa ragga iyo culimadana waxaan adag jiray culimada in aqal loo dhisaa in aqalkaa la geshaa la yidhaha waa xalaaweynaya in la yidhaha iyaga halkaa lagu bardiyaado waxay cunaan oo xalaala la siiyaa inay in badan ku jiraan iyagoo aqal gooniyoo loo dhisay oo inta la geshay lagu lagu horjeegsadoo la yidhi waa la jirabayaa in mid iyo laba iyo waxa diina geed la saaro geedkaa korkiisa diinka ku akriyana maalintaa oo la yidhi maanta geed baa la saaro geedkaa korkiisa ku akriyana waa aragni caruurtan la xidhayaa ee halkan laga xidhayaana farta bidixdana waa la xidhaa halkanna waa laga xidhaa naagaho iyaga axadaysi baa layidhi oo naagta ay jiidsiidayaan iyana waa allah le isoo furo iyo waxaase yidhaaheen oo naagta ay yidhaahaan waa waa xilo janno iyay jiidaan qorax meelaan ahaynna ma fadhiistaan neefka xalaasha ah yay naag waliba soo lishisaa wax ca- booliya hilibkii iyo caanihii midna la cuni maayo ilan dadkan waa dan nafta haysaaye reer waliba waa ogyahay neefkiisa xalaasho neefkaasu ama neefku dhalay qalaya ama caanaha ka soo lisaya oo waxaasay ku isticmaalaya allahdow far bay xidhan fartuna waa faryaro bideeya waa taa faryarada farta la xidhaya allahdow isoo furo heestaana waa ku maqli jiray carruurta ama naagaha ragga ma ahayn oo waa ku maqli jiray haa allahdow far bay xidhan fartuna waa faryaro beer allahdow isoo furo taana waa maqli jiray caadadu dadka lagu halaynayaana sidaa mahay anigu waa dhul badan baan maray dad kaloo haddaad u baahantihiin aan idinka sheekaynayo caado ay roobdoonta ku akhristaan aan soo arkay baa jira oo dhibaato ahoo gaa- xagna soomaali ka ah xagna cawaanka ah oo ibtilaa waxaan arkay niman soomaaliyahoo cawaan ah soomaalin ahoo nimankan oromada ah nin ama siddeetan markuu u yaryahay jiray ama sagaashan ama boqol jiray yaa markay saa nafta ugu yaabaan isma gudaan guska fiidda u horreysaa laga xidhaya caano iyo biyo iyo bahalay xawse yidhaahaan oo bahalkan xawse qasarka ay cabbaan oo waxaasaa lagu waalaya marka guskiisa rarada aynu caanaha ku shuban jiruu la ekaanaya afkana waa ka xidhanya adkaysan badanaa baa nidhi in badan markuu sida aho geed buu saaran yaho geed baa la saaraya geedkaasaa waxaa lagu waraabinaya meelay joogaanba way isu imanayaan ilaahay waxay idhahaan waaqe markaa waxay odhanayaan waaqaanoo roobi geedka korkiisa buu ka hadlaya wuxuu odhanayaa in roobi waaqaanoo roobi in roobi waaqaanoo roobi in roobi wuxuu idhaahaba kulligood iyaga hoostuma maalinta marka dambe markuu dhowr casho saa ugu gaanxaad ku sii daynaya shaashaash markaasaa laysku laynayaa ka dhulka lagu tumanayo sida xaskan layidhi dadka lagu tuntaa baktiya ka dhulka lagu tumanayo ka la dilay cadad male marka ka kaadhida dulduulkeedu gaari waayo waa ooyayaayo habeenkii waa ducaysanaya si aan roob kaato carlada u maaruqin oo ugu dayn lama arag mar hadday saa sameeyaan geebigoodaba taasaa ilaahay u maqlayaao waa caado wixii waxaa samaynayaa cirkii la maqlaya loogu sii daynaya ila waa halaqad ilaahay leeyaho ku noolaysanaya marka intii anagu hadalka haddii maaragtay la dhammaysto haddii hadalku dhammaadoba oo iminka hadal laga hadlayo hadalkii dhammaado anaa hadhay looma yidhaaho ee mar hadduu dhammaaday waa laga hadhaa dee marka intii aan garanayay ka soo gaadhay wakaa waa la iiga wada horreeyo anaa hadhaydii looma yidhaahadi baan ku beegmay gebigaygana kuma badaago
qodobkan maanta si fiican baa looga hadlay roob doonta ahaa een, haddii wax yar aan xusiis ku daro xaaji daahir iyo xaaji maxamed een, waxaa ka mid ah hadalladooda kolba meeshii niyo wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo sadaqo taallo ayaa khayr kuna yaalla waa run waxaan xusiistaa lixdamaadkii iyo wixii ka horreeyey iyo intaan awooddan dadkan banaadir aynan reer miyigu aynan la wareegin waxaa jiray dukaanka yaroo meel ku yaallaba boqolaalaha hor fadhi jiray zakaa la bixi jiray jimco kasta waxbaa la bixi jiray masaakiinta waxbaa la sii jiray masaajida la la hor fadhiisa jiray oo ninka sada ninka zakada bixin oo bixi jiray anigu lixdamaadkii wixii ka dambeeyey zaka la bixinaya ma arkin horta haddii la daan gasana waa la fiici karaa sida loo bixi jiray un looma baxso lacag- lacagtiina waa badan oo oo waxa weeye weliba nin baa wiiggii malyaneere ku noqda wiig toddobaad beri ku noqda wax la bixinaayo oo sadaqaa ay zaka ma aragno laakiin waxaa lagu tartamaa xaaraanta iyo cadowtanimada iyo fisqiga iyo awood iyo jujuub iyo beleebaas haddee ilaahay xagow intaa isagoon ugu arkaya xagow noo keenaya khayr waa runtaas waxaan isku caasinana ma aha awooddan shaydaan baa la wareegay reer miyi qora iska wata iyo awood ayaa la wareegay oo waxaan soo xustaa muluuku rucaa waxa la yidhahdo boqorradii reer miyiga intay awoodda reer miyigaynu la wareegeenba khayr la waa waa ka baxay idinku waa ka baqaysaan hadalka laakiin anu waa dhihi karaa
ku soo celinaya xoogaa yar baan rabaa inaan xarakeeyo oo aan soo cesho waxa weeye eh, eh, sida ciiseyna yidhi eh, ama la- mulaaxadadiisi markuu warka dhegaysanayay waxa waaye waxay u badan diin bay roob doonteen u badan marka eh, inkastoo dhego weyne uu meel ka taataabtay caadadii ku daray wax rageeni kaleeta waxaynu u badnayn diinta islaamka iyo roobdoonteeda isbiqaagaynu u badnayn waxaa jira haddaba roobdoon kasii horeysay taas oo tii uu inoo sheegay eh, dhega weyne inoo sheegay ninka geedka koraya oo kaleeta roobdoonta waxaa ah, soo gelaya oo roobdoon iyana ah isunka isunku roobdoontu gelaya isaga ruuxiisu dhu- nooc roobdoona inkastoo waxyaaba badan oo kale ku jiraan isunku waa roobdoon caadooyinkiisa iyo wuxuu dhan isna waa roobdoon nooca dabshidku ruuxiisu waa roobdoon oo dabshidka waxa kala akriya in dab reer jiro dabka yaa jiro low roor isaga ruuxiisa waa loo akriyaya oo waa la ducaysanaya oo isaga ruuxiisa ujeedadiisa u weyn waa roobdoon iyo raxmad iyo barwaaqo iyo nolosha weyneed bay dhan bay ku xihan tahay marka eh, waxaan u daaraya hadda warka anigu feeqa buraale ayaa rabaa inuu halkaa ka taxqaado
Eh, waad mahadsantahay axmed nuur horta arrimaha kan aynu ka hadlayno waa silsilad dheer oo isku xidhan laakiin boqolaal weji leh bal horta tii roob doonta aynu u noqonno iyadoo ay faracyo badan ay yeelanayso tii culimmadana waa geli doonaa inshaarooyinka lagu arko marka la leeyahay waxaa la saaraa hinta jeecsan ee xaaska ah ama carab cadda la leeyahay waxaa ka soo dhex baxa naagaha la ceejiyo ee qoraxda lagu xejiye gambada laga xooro markaa gambada laga xooro waxaa weeye naagtaa waa naag la hubsaday oo raalliya ah qorax baa la dhigaa waa la ceejinayaa waa dilmaayo waxilaa lagu samaynayaa taas waxaa weeye maadaama qofka kanu uu yahay qof ilaahay u go'doomay oo ninkeedana raalli gelisay dhibaatana aan keenin